magaalada burco ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay tacadiyada ka dhanka ah haweenka kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururada haweenka ee ka shaqeeya deegaanada somalilan aamina maxamed muuse wakiilka dallada haweenka nafis network ee somalilan ayaa ka waramaysa ahmiyadda kulanka maanta wuxuu daaran yahay inaynu isla eegno waxyaabaha siyaasadaha iyo xeerarka somalilan ay kaga howlgelayso tacadiyada ka dhanka jinsiga weliba kuwooda la xidhiidha haweenka iyo hablaha kulankeenaas baynu doonaynaa inaga oo saddex dhinaca inaynu insha allah saddexda saacadood ee soo socoto ka wada tashan haddii ilaha idhaahdo qolada civil society organizationska ama hay-adaha maxalliga ah iyo bulshada rayidka ah iyo women right organizationska inagoo saddexdeenaas ah oo dowladda de si dhow ula shaqayna ayuu kulankeenu daaran yahay inaynu haddii ilaha idhahdo maanta ka wada hadallo cabdulaahi ciise heybe isku duwaha wasaaradda shaqogelinta gobolka togdheer ayaa bogaadiyey kulankan aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb gallo munaasabadan lagu gorfaynayo xeerarka ka dhankaa tacadiyada loo geysto haweenka ama dadka nugul waxaynu ku jirnaa lix iyo tobankii cashe loogu tala galay sixteen days of activism baa la idhahdaa waa lix iyo toban casho oo laga wacyigelinayo dadka in lagu yareeyo ama lagula dagaalamo tacadiyada loo geysto dadka intooda nugul inta badan dadkeenu waxay u yaqaanaan un tacadiyada waa runa waynu ogna horta haweenku ku xun yeejiye tacadi qof binaadama loo geystaa aad baan u soo dhoweynayaa dhammaanteen inaynu iska wacyigelinno inaynu la dagaalanno tacadiyada si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa hay-adda nafis oo si dhow iyo si dheerba ula shaqaysta qaranka gaar ahaan wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo nagala shaqaysa wax kasta oo la soo gudboonaada qoysaska danyartaa oo markiiba si emergency respona noogala qayb gala aad baan u mahad celinayaa ururada haweenka somalilan ayaa waxa ay muddooyinkanba wadeen kulamo lagu qabanayo gobollada kuwaasi oo lagu raadinayo xuquuqda haweenka loogana hortegayo tacadiga haweenka